xuska maalinkaas waxay ku aadan tahay maalinkii oo uu yimid ra-isul wasaare erdogan oo hadda ah madaxweynaha dalka turkiga oo xaqiiqdii saaxiib dhowla ah dadka soomaaliyeed iyo shucuubta soomaaliyeed oo ku beegan sagaal iyo tobanka ogost maalinkaas haddii ilaahay yidhaahdo guddigan wuxuu ka kooban yahay wasiiro iyo dad farsamo yaqaano ah technical team waxay qabteen shaqo aad u ballaaran waxay diyaariyeen goobihii lagu xusi lahaa maalmahaas la weyneynayo waxay diyaariyeen programmeskii maalinkaas la qabanayay programyada la qaban doono waxaa kamid ah exhibition ama bandhig wixii waqtiyadaas dhacay sawiradoodii oo lasoo aruuriyay inaan u sameyno meel maaragta dadka shacabka dadka soomaaliyeed ay ka daawadaan oy arkaan maalinkaas weynaanta badan iyo ilaa iyo maanta wixii maaragta ool ah oo noo qabsoomay labo waxaan diyaarinay xaflad lagu weyneynayo xafladaas oo kasoo qaybgeli doonaa madaxda dalka iyo madaxda dalka turkigaba waxaana looga hadli doonaa xiriirkaas qotada dheer oo ilaa iyo sixteen century soo socday dibna maaragta loo cusboonaysiiyey tobanka sano aan hadda xusayno xooggiisa intiisa badan hadda oo inta hadda dadka juuga yaqaanaan ama ay indhahooda qabanayaan ay tahay waxaa marka maalinkaas waxaa jiri doono khudbado waxaa jiri doono maxaa la dhihi jiray panel oo looga doodi doono waxaa noo qabsoomay waxaa noo dhiman tobanka sano soo socda halkeen maaragta aadayna dowladda turkiga iyo annaga maxaan maaragta mustaqbal ah oo maaragta wadaagi karna arrimahaas dhan looga hadlaayo meel fiican baan soo gaarsiinay waxaan rajaynaynaa in maalmaha dhimanna aan dhammaystiri doono in magaalada muqdisho laga dareemo maalinkaas in xaqiiqdii ay maalin nagu weyn tahay dad abaal la gashta aan nahay dad mahad celiya aan nahay man laa yashkur innaasa laa yashkur illah marka inaan u mahad celinno walaalaheenii dowladda soomaaliyeed uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisaal rooblana waxay garteen in maalintaas aada loo weyneeyo shacabka soomaaliyeed quluubto iyo shacabka soomaali shacabka turkiga quluubtoodiina ka tarjumayso inay dad isku xiran ay yihiin